aan ku bilownay madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay dekreeto madaxweyne oo xambaarsan amar xayiraad kusoo rogaya muddo lixdan cisho ah codsiyada dadka doonaya in ay sharciga deganaanshiyaha mareykanka ee green cardka loo yaqaano dalkan ay ka dalbadaan trump waxa uu sheegay in amarkan uusan saameyn doonin dadka shaqaalanimada muddada kooban kusoo galaya mareykanka waxaa kale uu sheegay in amarkan uu muhiim u yahay si loo difaaco shaqaalaha maraykanka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan ayaa arintan ka wareysatay garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaalida ee ku nool gobolka minnesota falastiine walaal madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu si kumeel gaar ah ugu hakinayo muddo lixdan maalmood ah dadkii kusoo geli jiray viisaha deganaanshaha rasmiga dalkan maraykanka qaarkood muddadaas kadibna waxa uu ku wargeliyey wasaaradda arrimaha dibadda in ay ka bixiso talo kasoo dhiibato in uu sii muddada u kordhiyo hakadkan iyo in dib loo soo fasaxo wuxuu saameynayaa amarkan madaxweynuhu wuxuu saameynayaa dadka kusoo gelaya dalkan maraykanka viisaha deganaanshaha rasmiga ah ama waxa loo yaqaana green carka ee ay u dacwoodaan dadka maraykanka horey usoo joogay qofkii ka soo qaad isagu green card haystay ee u dacwoonaya macnaha qaraabadiisa sida walaaladiis iyo waalidkiisa oo kale dadki qof alla qofkii marata green card haysta wuxuu u dacwoon inuu waxnibayaa qofka xataa muwaadinka maraykanka ah wuxuu u dacwoonaya walaaladiis iyo waalidkiis lafteeda way saameynaysaa dib u dhigani laakiin waxaa ka soo haray qofkii haysta basaboorka ama muwaadinimada dalkan maraykanka xaaskiisa iyo ilmihiisa dibadda jooga iyaga ma saameynayo amarkan madaxweynuhu yuu saameynayaa marka amarkan madaxweynuhu uu saxiixay soogalootiga ku saabsan muxuuse uga duwan yahay kuwii hore uu madaxweynuhu u saxiixay waxaa kale oo ay saameynaysaa dadka kusoo geli jiray dalkan maraykanka nidaamka loo yaqaano visa larary oo maaragtay ku imaan jiray dalkan maraykanka bakhtiyaa nasiibka waxaan u naqaano kaas oo sanadkiiba dalka maraykanka kusoo geli jireen ilaa konton kun oo qof oo ka imaan jiray waddamada aan taariikh ahaan u badnayn inay u soo haajiraan maraykanka taas lafteeda wuu saameynayaa waxyaalaha uusan saameynaynin waxaa ka mid ah dadka iyagu maaragtay ku imaanaya si kumeel gaar ah shaqo arrimo shaqo u imaanaya waxaan ognahay in mar dhoweyto wasaaradda arrimaha dibadda dalka ay dalbanaysay dad maaragtay ka shaqeeya goobaha muhiimka ah sida xarumaha caafimaadka sida beeraha dadka khibradaha goonida ah ee lagaga hortegayo xanuunkan coronaviruska qaboo kale in la siinayo fursado ay dalka maraykan ku yimaadaan wareegtadan maanta soo baxday kuwaas ma saameynayso sidoodii ayayna u socon doonaan sharcigan waxaa la sheegayaa inuu taabanayo dadka green carka ama deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan la siinayo sidee ayay u taabanaysaa dadkaasi
dadka green carka la siinaya waxay u saameynaysaa muddadaas lixdanka beri ah iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas in macnaha muddadan xanibaadda lasii dheereeyaba in ayna u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka maraykanka joogay ee ayna ku xanibnaan doonaan qoyskaasi kala xanibnaan doonaan dalka iyo maraykanka iyo dibaddiisa ay kala xanibnaan doonaan saameyntaas ayaa ay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheeraynayso muddadii ay isugu imaan lahaayeen taas ayaa ugu weyn dabcan waxaa la socota qofku markuu maraykanka soo galo u yimaado wuxuu heli jiray fursado waxbarasho kuwa caafimaad iyo kuwa dhaqaale intaasba wuu saameynaya marka dadkii imaan lahaay oo dhan waxay ku xanibnaanayaan dibadda fursadaha ay dalka maraykanka ka heli jireenna qofkii aan joogin waddan maaragtay fursadahaasi ka jiraan ma heli doono fursadahaas hore waxaa u jiray in xaakino kala duwan oo dalkan maraykanka jooga ay diideen amaradiisa oo dib ay u celiyeen kadibna maxkamadda sare laysla aaday ma dhici kartaa in kana uu kaa lamid noqdo
haa waxay u badan tahay in maxkamad laisla aadi doono oo laga hor imaan doono dad badan ay ku tilmaami doonaan sharci darro waana la arki doonaa wixii maxkamadaha ay kasoo go-aamiyaan durbadiiba maanta waxaa soo baxaysay khabiiro ku xeel dheer sharciga dastuurka dalka maraykanka ama constitutional law experts nima dadka loo yaqaano waa sida professor erwin chamrensky iyo professor jennifer kekon oo labaduba caan ku yihiin inay takhasus dheeraad ah ku leeyihiin constitutional law ama maaragtay sharciga dastuurka labaduba maanta waxay qoreen maqaal aragtiyeed ay kusoo qoreen new york times oo ay ciwaan uga dhigeen maya madaxweyne awooddaada socdaalku ma aha mid aan xadidnayn marka waxaad moodaa durbeyn ay soo baxayaan dad maaragtay u arka soo saaridda madaxweynaha mid meel ka dhac ku ah sharciga ama ka hor imaanaysa marka waxaan sugaynaaba waa dacwooyinka xigi doona iyo maxkamadaha kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo isaga oo ku sugan gobolka minnesoto u warramay waryaheena falastiin axmed iimaan